أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa si toos ah idinkaga soo tebinayno xarunta shirka wadatashiga beelaha dega gobollada dhexe ee dalka soomaaliya يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا howlka shirka ayaan ku sugannahay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo nabadoonnada iyo nuqabada ka soo qayb galay shirkan ayaan waraysan doonaa ugu horeyn shirkii oo furmay iyo bayaankii ay soo saareen nuqabada halkan ku sugan aan idinku duwo waxaana akhrinayaa nabadoon mukhtaar xooshow xasan oo loo yaqaano nabadoon dhubow السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم تاريخ سدحدة ذو القعدة كون أفر بغل أفتن يشان هجري كون بيغن كوي يتوبن كبش شانات لبا كون لباتن أفر وجيدو بيان كسو بحي شركة لبات اي ودتشيغ بيلها gobolada dhexe kadib kulan wadatashi ah oo ay isugu yimaadeen ugaasyada salaadiinta nabadoonnada iyo guud ahaan waxgaradka beelaha kale ah urusade guduluud maxamuud hiraab iyo habargidir ee dega wilaayaadka galgaduud mudug iyo shabeellada dhexe kulankaas oo socday muddo saddex maalmood ah waxaa gebagabadiisii ka soo baxay war murtiyeedka soo socda namber kow waxaan allah uga mahadcelinaynaa guulaha uu siiyey muslimiinta ku dhaqan gobollada dhexe ee soomaaliya iyo inuu jebiyey cadowgii ku soo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka ee goboladan nambarka labaad waxaan bogaadinaynaa midnimada iyo iskaashiga walaaltinimo ee looga hortegayo cadowga duulaanka ah waxaana dardaarmaynaa in arrinkaas lasii joogteeyo in sha allah nambarka saddexaad waxa uu leeyahay waxaan sare u sii qaadi doonaa dadaalada socda ee lagu faafinayo barashada diinta islaamka laguna suulinayo jahliga iyo casabiyadda waxaan sidoo kale ballan qaadaynaa inaan u taagannahay difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka nambarka afraad waxaan beelaha walaalaha iyo deriska nala ah ugu baaqaynaa inay nala qaataan ku dhaqanka shareecada islaamka iyo difaaca diinta dalka iyo dadka ay duulaanka ku yihiin gaalo isugu jirta caddaan iyo madow kuwaas oo nooga soo duulay dunida dacalladeeda islamarkaasna doonaya inay diinteenna dooriyaan dadkeenna gumaystaan khayraadkeennana boobaan nambarka shanaad annagoo ah beelaha murusade mudullood maxamuud hiraab iyo habargidir waxaan ka xunnahay colaadaha qabaa'ilka ee ku soo laalaabtay deegaanada uu cadowgu haysto ee gobollada dalka guud ahaan gaar ahaan colaadda hadda ka taagan gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe nambarka lixaad waxaan ugu baaqaynaa beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya deegaanada uu cadowgu haysto in ay colaadda joojiyaan iyo dhiigga sida macnodarrada ah ay isaga daadinayaan kuna xalliyaan khilaafaadka dhexdooda ah shareecada islaamka nambarka toddobaad waxaan ka soo hor jeednaa kana dagaalamaynaa boobka ay dowladaha shisheeye ku hayaan khayraadka ummadda soomaaliyeed kaas oo ugu dambeeyey heshiiskii xaaraanta ahaa ee turkiga loogu saxiixay boobidda khayraadka badda iyo berriga soomaaliyeed namber siddeed waxaan dhaleecaynaynaa boobka iyo barakicinta ay kooxda xasan gurgurte ka waddo caasimadda muqdisho kuwaas oo markii ay xoog ku qaateen hantidii shacabka hadda u soo dhigtay inay soo qufaan ama faagaan qabuuraha ay ku duugan yihiin dadkii dhintay si ay dhulkaas xabaalaha ah ay u xaraashtaan namber sagaal waxaan bogaadinaynaa cid walba oo xuquuqdeeda si sharciga waafaqsan u raadsata waxaana diyaar ula nahay hiil iyo hoo wixii ay nooga baahdaan number toban waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah in ay ku midoobaan ku dhaqanka shareecada islaamka iskana diidaan mashaariicda shahaadoladarinimada ah ee ay gaaladu dalka ka wado una istaagaan sidii aan u difaacan lahayn diinteenna islaamka dalkeenna uu allaah nagu beeray iyo deeqa uu nagu galadsaday saxiixa odayaasha beelaha saxiixa odayaasha beesha mursade number kow ugaas cabdullaahi daahir axmed number labo naqayb cismaan sheekh yuusuf number saddex naqayb axmed dilixow jimcaale number afar naqayb cabdiweli nuur jimcaale number shan naqiib mascuud xasan casr saxiixayaasha odayaasha beesha mudullood number kow sheekh cali biyow gaafow naqiibka guud ee wilaayada shabeellada dhexe number labo naqiib macalin maxamed macalin xasan number saddex naqiib cabdullaahi cali caraay number afar naqiib mukhtaar xuushow xasan dhuubow number shan naqiib ibraahim geedi nuur number lix naqiib cabdullaahi xasan caraay number toddobo naqib cabdulqaadir maxamuud macalin buuxow number sideed abwaan taakow macalin ciise number sagaal naqib axmed sheekh cumar cadow number toban suldaan daa'uud xasan aadan number koob iyo toban naqiib muuse maxamed muuse ilka case number labaiyo toban naqiib maxamuud cali gacal xaaji roog number saddex iyo toban naqiib daa'uud cali gaafow number afar iyo toban naqiib ibraahim yuusuf caraaye oo loo yaqaano subkane saxiixayaasha odayaasha beesha maxamuud hiraab number kow ugaas ciise ugaas maxamed carab number labo mire wehliye culusow mire cagdheer naqiibka guud ee wilaayada galgaduud number saddex naqiib xaaji bashiir axmed xayle number afar naqiib daahir ismaaciil faarax number shan sheekh cabdulmelig axmed cabdi number lix naqiib macalin salaad gabayre maxamuud saxiixayaasha odayaasha beesha habar gidir number kow cali maxamuud maalin naqiibka guud ee wilaayadda mudug number labo naqiib cali axmed rooble cali saciid loo yaqaano nambarka saddexaad waa naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow number afar waa naqiib axmed maxamuud foolfooley number shan naqiib cabdinuur axmed faarax oo loo yaqaano cabdidheere saxiixayaashuna halkaas ayay ku ogyihiin haadaa wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu haddaba barnaamijka waxaa si wada jir aan u daadi'inaynaa aniga iyo maxamed xasan alfaatix oo goobta igula sugan maxamed soo dhowow aad baad u mahadsan tahay cabdiraxiim shirkan wadatashiga ah ee beelaha dega gobolada dhexe ee dalka soomaaliya howlka lagu qabanaya ayaan ku sugannahay caawana dhegeystayaasha waxaan ka haqabtiraynaa khudbadaha iyo kelimaadka halkan laga jeedinayo runtii waa shir muhiim ah oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta xarakada shabaab almujaahidiin ee mantiqadan haddii ay ahaan lahaayeen saraakiisha ciidanka haddii ay ahaan lahaayeen wulaadda saddexda gobol iyo nuqabada wilaayaadka islaamiga ee halkani ku sugan iminka aan qooraansanno naqiib cabdiraxiim bacdow oo ka mid ah nuqabada wilaayada islaamiga ah ee mudug oo halkan ka jeedinaya kelimadiisa ku aadan shirkan waratashiga beelaha dega gobolada dhexe qeybtiisa labaad ee ka socda halkan بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وحن مهد علينا حركة الشباب المجاهدين أو هريو أمير كينا أبو عبيدة حفظه الله ilaahay xafido allahna xifdiyo waxaan kale u mahad celinayaa mas-uuliyiinta saddexda walaayo wulaadooda iyo makaatibtooda kala duwan waa u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa ka soo qaybgalayaasha shirka oo ah odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee saddexda gobol ee shabeellaha dhexe galgaduud iyo mudug waan u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa baxda cilaanka sida andulus iyo alkataa'ib oo noo suurto geliyey inaan daqiiq u gudbinno warkeenna si fudud ay u dhegaystaan cadowga iyo dadka muslimiinta ah ee raalliga ka ah waxaan ku dhaqmayno ummadda waxaad u haysaan shaqo aada u culus ku sabra dhammaanteenna aan wada samarno sidaasaan leeyahay intaa kadib shirka wada tashiga beelaha mudulood murusabe maxamuud hiraab iyo madarkicis hiraab oo ah shirkii labaad kana dhacay walaayada gabalguduud gogosha iyo wanaagga iyo khayrka ay noo sameeyeen si mar labaad waxaanu maxad celinayaa walaayada galgaduud odayaasheeda iyo dhammaan inta ku nool waxaan leeyahay jasaakum ullahu khayran waadna sharafteen gogolaad noo dhigteen waan ku faraxsannahay ilaahay ajir ha idinkugu bedelo iyo xasanaad si gaara ayaan u leeyahay reer galgaduud gaaladii way jabtay dhabarkay jeedisay cid u gargaaraysa iyo cid nasri siinaysa ma laha ilaahay baa jebiyey asagaana u mahad celinaynaa uma dadka muslimiinta mujaahidiinta oo babac dhigay ee ay ugu horeeyaan jabahaadka iyo umuurada iyo odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa sababay sababtoo ah jihaadku sidiisa dhanba taayirada uu ku dhaqaaqo waa nafta iyo maalka soo ma nafta iyo maalka waayo naftii waa la bixiyey oo wiilal mujaahidiina oo ilaahay barakeeyey ayaa bixiyey waxaan ognahay xeryaha lagu soo duulay istishhaadiyiinta iyo inqimaasiyiinta iyo kuwa ilaahay run sheegay ayaa ilaahay ku jebiyey odayaasha carabkay ayaguna ku jebiyeen oo uga qayb qaateen wilaaddu way garab taagnaayeen intaasoo iskaashatay ayaa ilaahay ku jebiyey alxamdu lilah uma alxamdu lilah haddana intannadii inaan iskaashanno oo aanaan kala dhicin ee aan wada dhaqaaqno oon isku tiirsanaanno ayuu shirkaanu ka turjumayaa marka koowaad sida muuqatana waa sidaas oo daahirkaa waxaan leeyahay gacmo wada jir ayay wax ku gooyaan soo maa wada jirkeenna iyo muuqaalkeenna wax ku goynaahe intaa ilaahay ha noo sugo intaa ilaahay ha noo sugo ha noo siyaadiyo hana nagu kaalmeeyo haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka si gaara odayaasha madarkicis raab magaca madarkicis raab anoo ku hadlaya waxaan ka soo hor jeedaa dulmiga iyo dhiibista dalka la dhiibay ayaan ka soo hor jeednaa waana ka hortegaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay diinkiisa meel aan ahayn oo dadnimo laga raadiyo ama lagu cisoobo ama sharaf laga raadiyaa ma jirto annaguna odayaashii ku dhaqanka shareecada islaamka diinka ilaahay idinku hogaaminaynaana waxaan idinku baaqaynaa inaad soo haleeshaan jihaadka ka socda bariga africa qaybtiinna aad ka qaadataan aad wiilashiinna ku soo biirsaan naftiinna aad keentaan maalkiinna aad keentaan aad la difaacdaan dadka muslimiinta soomaaliyeed waxa ay difaacayaan aad aragtaan waxa ay ka cararayaan aad ka carartaan annagana aadna maqashaan noo dheganguloonaataan annagaa idinku hor taagan annagaa idinku hogaaminayna u kaala ee shareecada islaamka sidaasaan leenahay reer madarkicis habargidir aan leenahay soomaaliya waxaad ka ahaa jirteen dad qabiila oo magac le oo sheegan waxaadna dareemi kartaan qofkii shareecada ilaahay diida inuu dulloobayo maanta meesha aad maraysaan habargidire gaalana idinma rabto islaamka oo hore aad u disheen islaamkiina adinkaa nacay bal maanta meesha aad yuu rabtaan isfiriya waxaan leenahay ilaahay u soo laabta kitaabka soo doonta naagadii la fura ayaan garoobowda waxay soo xasuusataa moogtaa wixii ay ninkii uga tagtay ay soo xasuusataa moogta macaliaadan xasan daahirna waa u darsanay aan soo laabanno soo laabanno xerada aan soo galno ummadda indhaheedii aan ahaa jirnay indhihii aan noqonno aan mugdiga ka baxno aan gudurka ka nimaadno madarkicisow sidaasaan idin leeyahay ilaahay kitaabkiisa u kaalaya diinkiisa u kaalaya waad ku xoroobi doontaan waana ku sharafoobi doontaan annaguna waa idinku hoggaami doonnaa sidaasna madarkicisaan leeyahay مفكرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي يقضي الطوفان مجرى
waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafreebka ayaan ku guda jirnaa oo caawa si toos ah idinkaga soo tabinayno hoolka uu ka socdo shirka wadatashiga beelaha dega gobolada dhexe ee dalka soomaaliya ayaan ku guda jirnaa qeybtiisa labaad shirkaas oo ay iskugu yimaadeen qeybaha kala gedisan nuqabada iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayaadka iyo kan jeeshkaba iminkana waxaan idinku soo dhoweynayaa amaba aad ku soo dhowaataan kelimad uu jeedinayo ugaaska beesha murunsade ugaas cabdulaahi daahir oo isna khudbad iminka jeedinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بأن مهد علينا الله سبحانه وتعالى نصر تقليي شروينها سدح ذا قبل يسدح ذا ولايو يا قبائل ذا الدقه annagoo uga tashanayna danaheenna diimeed iyo kuweena dunuwiga ah waxaanaan halkan runtii uga mahad celinaa ka soo qaybgalayaasha odayaasha mudug shabeellada dhexe iyo hoggaanka guud ee gobollada dhexe hadday ahaan laheeday wilaayaadka iyo mas-uuliyiinta jeeshashka intaba waa u mahad celinaa jazaakum allahu khayran maantay haddaan wada joogno annagoo wada tashanayna tashigeennina oo saddex maalmood soo socda maantana aan khatim khantikiisii ay tahay iyo xafladdiisii runtii aadaan ugu faraxsanahay jazaakum allahu khayran waxyaabaha aan jeclahay inaan ka hadlo si guud ummadda soomaaliyeed oo islaamka oo muslimiinta ah waxaan u sheegaa inay ogaadaan waddanku inuu leeyahay dad walaalahooda oo tadbiiqinaya shareecada islaamka oo ay ku dhasheen oo ayaguna ay la dhasheen ee fahmay gaalada inay ku soo duushay inay dooriso dalka iyo khayraadkiisii inay beddesho ayagana ay maaragtay gumaysato ay fahmeen inay la dagaalamayaan iyo dad dadkii duulaanka ahaa la safan oo xasan gurguurta ou u horeeyo oo daba joogo cadowgii inay u loogaan dadkii iyo diintii iyo khayraadkii oo dhan inay u loogaan ay rabaan waxaan leenaha marka dal hadday jiraan iyo dibad hadday joogaan hadday dalka joogaanba ha ka qayb galaano difaaca diinta islaamka ha ogaadaano inay dad shayaadiina oo shaydaan ou ka qaalib noqday oo gaaladii raacay inay yihiin dadka hadda maaragtay maantay dawladnimada sheegana dadkaasu way soo duuleen waxaad ogsoon tihiin inay gaalo wataan wax leedika qarinaahoo ama aadan u jeedina ma ahan diyaaradihii maraykankay wataan way la socdaan iyagoo lugahay la socdaan afrikaan gaalahoo dhan oo saliibiyahay la socdaan kuwa nasaarahay la socdaan xabashiyoo aad ogsoontihiin cadowga soomaaliyeed inay yihiinay la socdaan oo ay maaragtay difaacyada kula jiraan dadkaasu inaysan muslimiin ahaynoo saaka danaha soomaaliyeed ama muslimeed muslimiinta ama geeska bariga afrika aysan dantiisa aysan haynin diinna aysan maantay difaacaynin aad og tihiin inaad ka aamustaan waa nasiib daro af iyo addin iyo maal inaad kula dagaalantaan ayaa waajib ku ah ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtiin taas waa ay ku bogaadinaynaa inaad ogaataan xisbu shaydaan inuu meesha joogo oo ku dagaalamaa xasan gurguurtana soomaaliya oo wakiil ugu yahay xisbiga shayaadiinta annagana maantay waxaa nahay dad inay difaacaan kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka u midoobay annagoo weliba qabiilla ah garab taagan walaalaheenna xarakatu shabaab almujaahidiin oo tadbiiqinaysa shareecada islaamka cadowgana ka difaacay horarka ah dalka soo ma garab taagni inaan nafteenna iyo maalkeenna ku bixinno soo diyaar uma nihin hadalka maxaa nugu kallifay inaan hadalno waxaa layidhi nin asagoo soo jeeda aan la hadasha asagoo sii jeeda ma la hadli weyne xasan gurguurta markuu dabaabaadka soo kicinaayay ee ou soo socday oo waddo kasta ciidan iyo baabuur iyo diyaarado oo ku soo diray ee gaaladoo dhan ay daawanaysa soo wax u dila aan fiirsanaynaa ay idaacadaha ka sheegaayeen ayaan la hadalnay hana soo aadinaan dhahna gebgabta aad wadda naga joojiyaan dhahna ma ku soo dhowaynayno kuma doonayno kuma rabnaa dhahna hadda asagoo sii jeestoo sii carraa ma la hadli weynaynaa ha hadda maantay annagoo shalay waxaa waaye ciilna waan qabnay say xaaladdu naqon doontaana waa qabnay laakiin geesinimo iyo annagoo casiimadeenna wadanaa la hadlayn maanta laakiin annagoo iska tamashlaynayna la hadlaynaa soo maa oo iska faraxsan guurdankii xasan garguurta oo waday iyo gebidhaclayntii kuma guulaysan gobollada dhexe muxuu ka gayooday marka wuxuu ka gayoobay gaashaanlayaashii oo tuura ku jiray goob cad ayagoo yaallaa ciidankiisa oo ka gurto qaarna howdkay ku baktiyeen macnaha waxaad fahmi kartaa doqoni dibiir kama dheragtaa la yidhi xasan gurguurta waa nin maskax adag oo wuxuu u dhaxeeyaa waalida iyo fayoobida meel udhexaysuu taagan yahay ninka maantay dhulkii muqdisho ku yiil inta wax kale soo dhaafa dadkii dhintoo waa hore la duugay qubuurahoodii gadaa ee qoyska asagu ou maamulaayay ku wareejina shala hadda altanajorna waxaa dhacday nimanaa dhulaa laga kicinaa la yidhi hubay la soo baxeen markii hubkii la soo baxeen waa arkay rogsaday waa ka istaagay ninkaas ilaahay horta hana dhaafiyo asaga iyo wixii ku fekera oo gaalada wata ilaahay hana dhaafiyo waxaan isleeyahay oo aan hadda akhyaarta iyo waxgaradka hortiisa aan ka sheegaa ilaahay inaan ka baryaa in xasan gurguurta asagu lix sano u socdaah ina ilaahay afartii sanoo riddadu ay kursiga saarnaa jirto inuusan gaarin ilaahay ma gaarsiiyo afartii sano ilaahay madaxweynihii ugu horeeyo riddaaha oo asagoo xilka jagada haaya baktiye ilaahay ka dhigo xasan gurguurta madaxweynihii ugu horeeyey oo asagoo kursiga riddada ku fadhiya ku baktiyey ee la yidhi madaxweynihii waa dhintee maxaa la samaynaa la yidhi ilaahay ha ka dhigo asaga waxaan leenaha marka wactasimuu bixablilaahi jamiican halkaasay noogu qoran tahay waxaad ogsoon tihiin qabaa'illa inay isku dagaalamayaan ayagana baaqaan u diraynaa dagaalka dhiigga muslimka hala kala badbaadiya dhiig dad haddaad dilaysiin kuwaa riddadaoo gaalada la socda iyo calla'uusta naagaha kufsanaysa iyo nimanka gabdhaha xoogaa iyo kuwa dhulka boobaa iyo kuwa adiga weymaysid nin munkar afar iyo labaatan saac dhex taagani kuwaas la dagaalamoo isku bahaysta adiku haysdilina dagaalkaas hala joojiyo waa baaqaan u dirayno joojiya dagaalka oo qabiilka joojiya waxaan kaloon u sheegaynaa insha allahu tacaala gobollada dhexe shirkan muctamarkan maanta layskugu yimiday bayaankaas waa soo dhowaynaynaa la akhriyey boqolkiiba boqolaan soo dhowaynaynaa annagaa soo qornay waa kii aan u shirnay bayaankaas waa annagaa ku saxiixan waana sidaan ugu saxiixannahay ayaa naga dhab ah waxaan ikula dardaarmaa si guud ahaaneed iyo si gaar ahaaneed inaysan ka dhicin dagaal qabiila ama isdamoonsho xumoo cadowtinimo gobollada dhexe aan nimanka waa kuwaa sii jeedee waa dhabarkiisaa sii jeedaa aan dhabarka ka qanin insha allahu tacaala mujaahidiintana waa garab taagannahay waxaana leenahay guusha allah idi siiyo wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah
weli waxaynu ku guda jirnaa howlka shirka wadatashiga labaad ee beelaha wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan gobolada dhaca bartamaha dalka soomaaliya walaalka cabdiraxiin sheekh cali ayaa ka mid ah ee ragga iclaamiyiinta ah ee kaalinta ka qaadanaya tebinta shirkan muhiimka ah ee maanta soo idlaanaya cabdiraxiim soo dhawo ugu horan
waa mahadsan tahay maxmed waa dhowahay shirka weli si habsamila ayuu ku socdaa weli khudbooyinka ayaa socda bayaankii ay soo saareen beelaha dega ee gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa la soo saaray shirkii wadatashiga qaybtii labaad waaye goobta waxaa ku sugan dadyow aad u fara badan oo ka kala yimid wilaayaadka sida shabeellada dhexe mudug galgaduud iyo wufuud kale iyo dadyow aad u fara badan ayaa shirka ku sugan shirka ayaa ah mid aad iyo aad dadka ay ugu faraxsan yihiin soo dhoweyn aad u ballaaran ayaa ka muuqata markaad gudaha howlka soo gasho waxaad arkaysaa howl aad loo wanaajiyey la wada xardhay dhammaantooda ummadda ku sugan waxa ay yihiin kuwo aad u soo dhoweynaya qodobada ay soo saareen beelaha muslimiinta ee tashtay kuwaasoona ku tashtay sidii looga hortegi lahaa xamlo kasta oo ay soo maleegaan gaalada iyo gaala jirkaba waxaa sidoo kale carabkooda nabadoonnada ay ku adkeeyeen inay diyaarin doonaan ciidamo gaar ah oo ayaga ay diyaarinayaan maadaama ciidankaas ay aasaasayaan noqobada waxa ay sheegeen in loo baahan yahay alla subxaanahu wa tacaala in looga mahad celiyo nimcadii ilaahayna siiyey xamlada xasan gurgurta marka uu soo qaaday waxaa ka mid ahayd dhulku inuu kusoo duulay korna diyaarada uu keenay wixii dhan ilaahay ayaa burburiyey dhammaantooda odayaasha waa soo hadal qaadeen arrinkaas waan gartay cabdiraxiinow shirkan waxaa fadhiyo hogaanadii mujaahidiinta ugu sarreeyay ee mandiqadan haddii ay ahaan lahaayeen wilaayaadka islaamiga ah iyo jeiska ciidanka xarakada shabaal mujaahidiin ka waran marxaladan oo ku soo aaday
waa mahadsan tahay maxamed shirkan marka muggiisa la eego ama culeyskiisa la eego waa shir aada u ballaaran oo aayaha ummadda muslimiinta ah looga tashanayo gaar ahaan gobollada dhexe ama maawara annahar wixii webiga dhankan kasoo jira goboladan gobolada dhexe laisku yidhaahdo nuqabada kasoo qaybgalay waa nuqabadii hogaaminayey qabaa'ilada muslimiinta ee dega ee sanadkaana ka qayb qaatay dagaaladii kululaa ee lagu jebiyey maleeshiyaadka iyo gaalada waan gartay waxaan ogeyn goobta shirkan lagu qabanayo waa bartamaha soomaaliya oo aan ognahay in maleeshiyaadka murtadiinta marka ay jabeen cadowgu ay duqaymo aan kala sooc lahayn u geysanayeen ee bulshada haddana shirkani si amni ah ayuu kusoo gabagaboobay ka waran bal fariimaha noocaas ah
maxamed taas haddii la eego horta waxyaabaha ay warbaahinta ay ka sheegayaan nimankan gaalada raacay oo diinkooda ka ridoobay si aanan qiimo lahayn ayay dadka wax ugu sharxaan laakiin dadka aqliga leh iyo dadka mutaqiinta weligoodana waa ogaayeen inay guulaysanayaan dhubkan uu nabad u noqonayo duulaanka ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga sida mudug iyo galgaduud iyo shabeellada dhexe iyo wilaayaad kale la mid ahba waxba kama bedelin maalin un wax lagu tuuray ummad muslimiinta kuma niyajabayso ahlu iimaan waaye dagaalay u taagan yihiin sida hadda aan aad u jeedaba waxaa ka soo qaybgalay saraakiishii ugu saraysay ee howlgallada waday ayaa qayb ka ah shirkan dhex fadhiya waxaa jooga hogaankii wilaayaadka ayaa jooga dhammaan ummadda muslimiinta qeybahooda kala gedisan ayaa ku sugan dhulka waxaa intaasi ku cadaynaysaa in amnigeeda uu yahay amni buuxa waan gartay cabdixinow intii aad tabinaysay shirkan oo wararka aad kasoo tabinaysay waxaa jiray hadallo ay jeedinayaan nuqabada oo runtii qayb ka ahaa wadatashi qof walba waxa uu aaminsan yahay una muuqdo ayuu sheegayay ka waran bal hadallada nuqabada ay jeedinayeen niyadooda iyo arinta umadnimada ay ka muuqatay nuqabada wejiyadooda ayaa waxaa laga dheexanayay farxad farxaddaasna waxay ka timid kadib markii cadowga ilaahay gacanta mujaahidiinta iyo muslimiinta dega dhulkan uu ku halaagay haddana waxaa u muuqda ifafaala dowladdii islaamiga ah inay soo dhowdahay odayaasha waxay kuu sheegaan markaad xooraansato ama mikrofanka aad la dhex marto in ay imaaradda islaamka ay soo dhowdahay ay gaaladii raashiinka sii jirtay ama taageerada sii jirtay maleeshiyaadka murtadiinta iminka ay dubur jeediyeen aana diyaaradna aana dal lagu qabsan karin intaasa u muuqata cid weliba oo ka mid ah wilaayaadkan ama dadka muslimiinta waxaad ka dhahanaysaa farxad aad u qoto dheer oo uu ka dareemaya ninka si sadri ama laabta uu ka dareemayo ayaa laga dareemaya sababtoo ah ciidankii mujaahidiinta ayaa meelo badan saydareeyey ummaddii muslimiinta ayaa tacabka ku jirta maxamed haddii aan kugu daro shirkan waxaa ka mid ah waxyaabaha looga doodayay amaba qodobadooda ka mid ahaa in ummadda muslimiinta dhulkooda ay tacbadaan tacabkana ay badiyaan ay isku filnaansho ay gaaraan sababta ah ummadda muslimiinta ah ee ku dhaqan soomaaliya haddii ahaan lahay koonfur iyo waqooyi waxa ay ku dhaqan yihin waxyaabo oo yadooda ay kusoo saarteen amase gacmahooda ay ku samaysteen abdiraxiin aan kaa dhexgale xilligii xamaladan ay socotay adigu waxay isku dayeen in xisaar ama godaamin ay kusoo rogaan wilaayaadkan hadda aan ku sugannahay ee shirka aan kasoo tabinayno
waa mahadsan tahay maxamed dadka qaar markii fal ay sameeyaan nimanka murtadiinta waxay ku tilmaamaan xoob caaro caaro xisaarka ay saareen kaas oo kale ayuu la mid ahaa waxba uma arkin ummadda muslimiinta meel weliba ayay wax ka soo galayeen dadka mujaahidiinta iyo muslimiinta waxay ahayeen kuwo isla dhaqma kuwo ismarxabeeya ummadda muslimiinta beerahooday tacbadeen murtadiinta xitaa waxaan xasuustaa in beere ay soo galeen qarihii ay ummadda ka fasaadiyeen ay ka hadleeyeen gaadiid ay ka dardarsiiyeen aana wadooyinka hataa aana mari karin cabsi darteed tacabkaas ayaa lagu badbaaday ummaddan gacanta inay hoorsatay rabeen laakiin gacan hoorsiga ilaaha ka badbaadiyey uma kadib wacyigelin ay sameeyeen ummadda muslimiinta oo kadibna ay howlgaleen ama ficil ay sameeyeen beerahooda ay tacbadeen erigooda ay raacdeen geelooda ay dhaqdeen iminka ay ku joogaan mana ahan ummadda muslimiinta inay ku tiirsanaato waxyaabo banaanka ka yimaaday aad ayaa looga fiican yahay shirkana waa ka mid aheyd qodob aad looga dooda ay aheyd in beeraha la badsho kuwa qudaarta ha ahaato kuwa badarka ka baxa kuwa noocyada kala gedisan in dhulka la tacbo ayaa lagu gubaabinaya maxamed marka wuxuu ahaa shir looga hadlayo jihaadka la dagaalanka cadowga sar u qaadidda kobaca dhaqaalaha iyo wacyiga bulshada intaba
waa sidaas waxaa looga hadlayay shirka waa qodobo badnaa dhinacyo badan ayaa looga hadlay laakiin waxyaabaha diiradda la saaray waxaa ka mid ahaa in dhaqaalaha la ballaariyo aan gacan hoorsi gaala la iska dhaafo ummadan mar hore ayay ka quuseen laakiin wax un yar oo qalbiyadood inay wax ku soo dhacaan laga yaabo ayaa ummadda ku dhex jira intaas yartana waa laga wacyigeliyey dadka qodobka ugu ballaarnaa ee laga hadlay waxaa ka mid ahaa qodobkan dhaqaalaha in kor loo qaado ummadda gacan hoorsiga ay iska dayso oo ilaahay aaminto ilaahay waaba u gargaaray ee ilaahay aaminto gacantoodana wax ay ku soo saartaan ummadda muslimiinta ayagaa looga baahan yahay inay ummado kale u gurmadaan maadaama dhul hodan ah maanta ilaahay uu siiyey ummadda muslimiinta ee ku dhaqan soomaaliya gobolada dhexena ay ka mid yihiin qodobadaas ayaa looga hadlay dadkana waxay ahayeen kuwo qaatay kuna talagelaya insha allahu tacaala sanada soo socda in tacabka uu sii badnaan doono insha almawla sidaas oo kale gacmaha kama laabane waxay yidhaahdeen annaga waxaan diyaar u nahay jebinta cadowga allah ee kitaabka kusoo duulay nooc kasta ha la ahaadee magac kastana ha sheegtee aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa cabdiraxiin sheekh cali oo ka mid ah ragga iclaamiyiinta ah ee tibinaya shirka wadatashiga qabaa'ilada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada dhexa dalka soomaaliya qeybtiisa labaad barnaamijka faafareebka wararka ah ee sida tooska aynu kaga soo tibinayno xarunta shirka wadatashiga beelaha dhiga gobolada dhexe ee dalka soomaaliya qeybtiisa labaad ayaad dhegeysanaysaan waraysiyo kala duwan ayaa inoo soo socda laakiin iminka waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey abwaan taaku macalin ciise oo ka mid ah abwaanada soomaaliyeed wuxuu halkan ka soo jeedinayaa shirib cajiib ah shaacirkiina wuxuu idhi hadda ka hor muxuu idhi iminkay shidadu badatay unu shallaayayne hadba oon hogaamiya shar wada nugu shaqaysay shan shan loosu dilaya qabiil sharaf la moodaya gaaladu shibay nooga tilmanana sheegay shareecada haddaan qaadanin nagu shamuumen miyayna nagu shamuumin tanaheeri haddaan unu fulaynay hooggunahaayay ayna laheedaasay baabuur waaweyna waxaa lagu soo jiidi jiray artifeefyo muusuud yalaxow maxamed dheere wixii lamida iyo soo kala hubayso qurac jooma tagaan aa loo soo xariiri jiray haddaa nala hela marka maxaa nala ku helay dee anugu magacaa muslima la yidhaha muslimna waxaas ma yaqaana kitaabi sunna u yaqaana asigaan ku dhaqmayna haddii la hurr fal mara la soo dulqaad muga gurguurta xamlidiisa isagoo ku jabaan u noqonaya insha allah taala cir baa gooyahay cadawgii cir baa gooyahay haddoo hadday naqdeen ciiday afka ku curjiyeen ciiday afka ku curjiyeen cadawgii cir baa gooyahay ciday afka ku curjiyeen cadawgii cir baa gooyahay ciday afka ku curjiyeen cadawgii cir baa gooyahay waxaana u daliila xasan tuure mii la dhigay waxay ahayd burka xunshafuul ninkii la dhigay maasha la yidhaha caado ugu sarreeyna magaciisi muxuu ahaay suulnuug ninka u lahay suulkiisa naaro hanuugte waaba jiryaahe heehey nimaankii ugu caamsaanay cashaa laa gooyay casiir dheer saanay caasha allaa gooyay casiir dheer saanay caasha allaa gooyay casiir dheer nimaankii ugu caansaanay caasha allaa gooyay casiir dheer nimanka carab dh naagay wateen ka daba leh nimanka casaamaarkoori cadcaday biriga waxaa cuskan cantal buraaq maarkoori cadcaday har waxaa cuskan cantal buraaq casaamaarkoori cadcaday waxaa cuuskaan caantaal buuraaq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii tabinta tooska ahaa ee shirweynaha beelaha ku dhaqan gobolada dhexe ayaan ku guda jirnaa iminkana waxaa horteyda fadhiya amba koraas horteyda ka muuqda sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ka dukaday asalaamu calaykum sheekh yuusuf walaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu shiikhana waxaad iga warantaa shirkan iyo waxyaabaha kaaga baxay maadaama aad ka soo qayb gashay bismi llah alxamdulilah shirkan walaal ilaahay baa ku mahadsan waa shirkan waa shir ilaahay ou amray in qur'aan kale suurad ku le ammaanayna yani waa amrum shuuraa baynahum bima yani macnaha waa shir ilaahay uu ku ammaanay cidda shuurada gasha oo dadka muslimiinta inay ka shuureeyaan arrimaha khaaska ay leeyihiin oo adduunya aakhira marka ayaddaas ayaa lagu tadbiiqinayaa waxaana iga baxay insha allahu tabaaraka wataala shirkanu wuxuu dhacay hadda ka hor waa shirkii labaad berigii waqti xasaasi ah iyo saddexdaa qabiil isu yimaadeen ballamayna galeen ilaahay ballan la galeen bayca la galay sidee aada og tahayba baycadiina ilaahay facalima maa fii quluubihim faanzala sakiinata calayhim waataabahum fatxan qariiban ilaahay haddii uu arka dadkan qalbigooda waxay sida run u sheegayaan ilaahay wuxuu siiyey fatxa qariiba waxaan marka rajaynayaa inuu yahay kanuu shir waktigiisa dhacay asaguna kiirsii labaad in maanta la galo fayskii labaad muxaarabada kufaarta in la tidiidiyo baycadii in laga tashado waxa dham sida loo dhammaystiri lahaa
marka waxaad iga warbixisaa wilaayada shabeellada dhexe iyo xilligan say tahay iyo maadaama dadka muslimiinta cadowga ilaahay soo duulay uu jebiyey iyo xilliga shirkan ku soo aaday faa'iido cankay u leedahay bismillaahi horta shawareeda shabeellada dhexe sidaad og tahaba qabaa'ilka deganu waa qabaa'il diineed oo qur'aanka iyo dad maog tahay si fiican iyo culimmadaba uga dambeeya markaas mar walbaba waxaad gaaladu ay saartaa baalka la yidhaahdo muxuu ahaa inay tarkiisiso ayaga si gaar ah oo ay xoog saarto si ay u isticmaasho ayaga oo maadaama ay ku xeeran yihiin magaalada muqdisho markaan mugtadkan iyo mid ka horreeyey oo la dhihi jiray shariif iyo macalin maxamed geedi iyo waxkano hadda mar hore la soo ceshay shayaadiintaas kulligood wax ay u talagelaysa inay dadkan shabeellada dhexe degan in lagu dhibaateeyo dadka marka shabeellada dhexe waxay soo gaareen werigii shirkan la qabanaya kiisi hore runtii oo dadkaan macnaha imaan fadhiyo aan lahayn waxaa u muuqday inaan waxba ka soconayn jihaad la jihaado wuxuuna ay moog tahay ay xaduudka dhaafeen laakiin maanta waxaan is leeyahay shirka hore inay uga dhega badan yihiin oo ay dhegaysanayaan oo laysa khabaru kal mucaayana inay arkeen ilaahay warkiisu inuu meel maraayo marka insha allahu tabaaraka watacaala shabeellada dhexe waa gobolkaas keliya aan isleeyahay uu si gaara usii anfici doono dadkiisa marka ay meediaha ka ka fiirsadaan waxaadna og tahay hadda mudug iyo galguduud iyo shabeellada dhexe dagaal ku socdaa qabiilada degan galguduud iyo mudug qabaa'ilo qabiil ah oo hubkooda leh ayaa jooga laakiin waxaad ogtahay shabeellada dhexe warka iyo iclaamka iyo bahada u badan maane ma jiro qabiil baabuur tignika isagu leeyahay iyo mooryaan isa saaran meel ay u joogaan bataatanba ma jiro laakiin madaxweynihii riddada qabiilkaygii dhahaya saraakiishiya ayaga u badan askar macallo u soo fara badanaa joogta marka waxaas haddaan la fiirinaynin hadda qabiilada qabiilada haddii la fiiriyo wax wasni yaha qabiilkaas uu dagaalka ku leeyahay bataatan ma jiraba maxaad leedahay xilligan oo cadowgii uu jabay ama dabar jeediyey iyo dadkaasi muslimiinta aad doonayay ku dhaqanka shareecada islaamka maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa inay horta awalan warka ilaahay ee qur-aanka fiirshaan sideedaba wallahu qaalibun calaa amrihi sideedaba ilaahay amarkiisa asagaa qaalib asagaa ku guulaysanaya ee gurguurta iyo bararaq iyo waa moogtahay waa bahashi maxay ahda waa history shabaab iyo sheekadaasu waa niinna si toosaad u aragteen waxaas inaysan soco karin inaysan jirin midda kale inaad qur-aanka fiirisiin shalay wixii uu ninkaasu ballan qaadayay wuxuu ballan qaaday soomaali waxbuu ka ballan qaaday adinkana waxbuu idinka ballan qaaday hal xabo oo ka socda hal xabo oo ka suuro galay oo caawinaankeena ah weli waddankan dhis ah weli haddii alla idinka leeyahay dowlaad noqonaysiin adinka haysta gobolka waddanka adinka haysta waxaas idin kugu sheekeeyey maanta maxaad ku haysatiin yoo wax siiyey caawinadii lafteedii markii waa bixina u dhahay qabaa'ilaa yidhi ma qaadanaa waxaan idhi waxaas mucaawin looguma jeeda inaad qora ku qaadina la rabaa haddaanan qora ku qaadayn haddii qora ku qaatina qaadamayna haddii nala sii haayo oo aan qorana la ku siiyan ka warramo waxaan idhi inaan tijaabino marka waxaan idhi beledaan idhi qaata nasiya dhaha qorana kuma qaadan kartiin markaas inta u tagaan dheen nasiya saa leeyir maxaa jira waxaan noo fasaxa dheen walaayad inaan wax macaawinaan qaadano maalintii u dambaysa badar la keenay asigana waa loo diiday qor haddaadan qaadanayna markaa shaakadaas marka mucaawano ma jirtee badar dadka lagu fidnayayo waaye waana garteen maalintaan u dambaysa hadda marka waxaan weeye shabeellada dhexe dadka jooga maanta cadowgu waa jabay maanta waa maalintii yani ilaahay la isu dhibay fafiruu ila allah mashaakilaa dhacay dhibaa dhacay dadkii shalay dadka uu soomaaliya waxaa ka ballan qaada adinka duul iyo khayr yow maanta khayr siiya tuulo oo wax u qabta iyo dad wax u qabtay ummadii uu laaya bis wax kale wax u qabta ma jiraan soomaali muxuu uri soomaali heshiisa maxay ahayd iyo dunida heshiis la'ah dunida ciddaan maanta heshiis lanahay etoobiya waa kan hadda waxay maamushaa puntland somaliland muxuu ahaa koonfur galbeed kulli aydaa maamusha galmudug qof u imaanaysa hadda u wici kara saaka ma jira soomaali heshiis iska dhaaf isaga iyo waxaa kala go'ay nimanka la dhihi jiray riday oo dowlad goboleedyadii etoobiya kenya mid aan heshiis la nahaa lama arko marka soomaaliya heshiisana waa dhammaato asaga maanta hal qof oo heshiis laa lama jirto midda kale wuxuu yidhi adduunka la heshaa iyo soomaaliya heshiis waddamadii deriskahay had maanta midaan daba kala qaadano lama arko sideedaba hataa etoobiyaanka asaga waa raadaan sida shabaab u raada asagaa la raadinaa wato iska hotel lagu xirta laga dayo ku joogay staafka dhiibaa la yidhi waxaa la rabaa in wax laga dayo waa ogyahay asaguba isagoo diiday inuu staafkiisa inuu dhiibo diiday waa ogyahay moogta in wax la rabo marka ninkaasu adduun heshiisa iyo soomaali heshiisa iyo afgaalan wuxuu hayaa iyo kulli waxaasoo dhan beelay noqdeen weli waxaynu ku guda jirnaa munaasabadda hoolka shirka wadatashiga beelaha dega bartamaha soomaaliya horteeda waxaa fadhiya salaadiinta iyo nuqabada ugu caansan ee kasoo qayb gala shirkan ugaas cabdulaahi ugaaska beesha mursada ayaa ii muuqda assalaamu calaykum ugaas wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu haye shirkan ka waran dareenkiina iyo sida uu socdo shirkan waa shir muctamar oo tashaawurin ahay oo kii labaad ah gobolada dhexe ah beelaha maaragtay saddexda beela afar ay iska soo qayb galeen aadaan ugu faraxsannahay runtii aan maanta xafladda u joogno shirkan muxuu idin kaga dhigan yahay wakhtigan wakhtigan wuxuu nooga dhigan yahay wakhti qaaliya waayo oo aan ka faa'iidaysanayno fursado jira oo ah cadowgu inuu jabay oo cadowgu ilaahay uu jabshay iyo maaragtay xeebadihii iyo berrigii iyo bulshadiioo la dhaca intaba inaan uga faa'iidaysanno oo islaamka aan maaragtay maanta fakerkeenna aan u gudbinno si yacni dadkaas maaragtay khaladka weyn ku jira oo maaragtay meelo badan dhibaatooyin badan ay dalka ka jiraan oo cadow gaalida ay joogto oo muslimiinta laga ay qaylinayaan maalin walba baraha bulshada ay geystaan annaguna inaan fikirkeena aan dhigno baraha bulshada saasaan uga faa'iidaysanayna insha allah weli waxaynu ku guda jirnaa howlka mu'tamarkani ka socdo suldaanka beesha waceysle suldaan daa'uud assalaamu calaykum alaykum asalaam waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu bismi illahi raxmaan iraxiim horta runtii shirkaanu aad iyo aad u muhim u yahay runtii waxa weeye shir aad iyo aad loo agaasimay haddana waxaan fadhinaa hoolkii hadda shirarka kadib markii tashaawurigii uu soo dhammaaday oo hadda maanta xafladdii ugu dambaysan joognaa runtii aad iyo aad buu noo qiirigelinayaa shirkan hadda maanta socda sababtoo ah waxa weeye waa shir weyn oo layskugu yimaado gobolladoo dhexa dham laysku yimaaday duubabkoodii iyo nuqabadoodii dhammaan laysku yimaday waa shir looga wada tashanayo aayaha iyo dalka iyo diintaba marka aad iyo aad buu noo farax geliyey waxaa shirkan aan ku arkayey hogaankii ciidamada wulaaddii saddexda ahaa iyo madaxdii dhaqanka wadatashiga noocaan ah bal ka waran wakhtigan oo ku soo aaday horta runtii aad iyo aad u muhiim yahay shirku sidaad ogtihiin baa waxa weeye shirku wuxuu bilowday sanadkii hore uu bilowday oo duulaankii gardarada ah lagu soo qaaday cadowgu ku soo qaadayday goboladan dhexe uu ku soo qaaday uu bilowday runtii jawgii hore oo shirkii sanadkii hore ahaa iyo maantay aad iyo aad buu u kala bedelan yahay marka waxa weeye shirku sanadkii hore wuxuu ahaa inay wuxuu ahaa cadow nagu soo duulam haddana cadowgii wuu dubur jeedshay wuu jabiyey wuu jabay wuuna dubur jeedshay wuuna cararay runtii aad iyo aad maantay haddana inaan marka laba labaad aan ka fadhiisanno haddana cadowgu hadda waxaa lagu yaqaanaa inuu mar kale uu dhagartii iyo soo celsho ka suuli maayo inuu mar kastooba uu haddana mar kale soo kaco anunkuna saan uga diyaargarowno ayaan iskugu nimaaday haddii wilaaye ahaa laheeday iyo hogaanka jeiskii haddii ahaa laheeday iyo haddii ahaa laheedba dhammaan dhagarta hadda jirtana iyo saan ugu hortegi lahayn iska shirayn insha allah
wuu mahadsan yahay suldaanka beesha cisle ukaasi ahaa weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkan gaarka ah ee aan kaga soo tabilayno shirka wada tashiga beelaha gobolada galgaduud mudug iyo shabeellaha dhexe oo runtii ay ka soo qayb galeen hogaanka mujaahidiinta ee mandiqadan ugu sarreeya iyo salaadiinta dhaqanka ugaas maxamed carab oo ah ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab ayaa isna ka mid ah wujuuhda runtii shirkan ka muuqata assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugaas soo dhowow
waa dhowahay alxamdulilah haye ka waran bal shirkan wadatashiga ka qayb qaadanaysaan
shirka bismillah alxamdulilah shirka waa aad iyo aadaan ugu faraxsannahay waa soo dhoweyhaynaa muhiimad aad u fara badan anaga xagga naga ayuu ka leeyahay sida loo tashaday juhdiga dheer oo aan lagu bixiyey iyo haddoo maaragta haddii alla idinkeeda leeyahay aan jecelnahay aakhirka ugu dambeeya maanta inaan maaragta soo gebagabay doono insha allah waa maalintii labaad ee wujuuh kala duwan eena ka soo qayb gashay ka waran maxaad ka wada tashanayseen oo aa lagu jeexjeexaya shirkan
waa arrintaasi dhiman hase yeeshee waxaad maadaama hadda aad weydiiday waxaan leenahay arrimahanaga waxaan ka wada tashahaynay sida dadka muslimiinta loo hormari lahay cadowgana laysaga reebi lahaa si fiican jazaak allahu khayran weli waxaynu ku guda jirnaa howlka mu'tamarkan labaad ee wadatashiga beelaha dega gobolada dhexa dalka soomaaliya nabadoon cali biyow gaafow ayaa isna ka mid ah wujuuhda ka qaybgelaysa shirkan assalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullahi barakaatu ay soo dhowow nabadoon biyow
shirka kan aan isugu nimiday waxaan leenahay fursada unoogu soo aaday fursadaasoo ah cadowgiiyo jabee dib jeediya inaan isdaba dhigno iyo isagoo cadowgii ku haya cunaqabato maaliyadeed iyo mid nafeed intaba ku haya in haddana muslimiinta uga degno intaasaan u fadhinaa halkan ayaad ku jeexjeexayseen qodobadaas intaasaan ku jeexjeexno insha allah ka waran kaalinta nuqabada ee ay ku leeyihiin jihaadka waxaan u sheegayaa jihaadkoo ilaahay baa ballan qaaday in intii jihaadaysa wa antum alaclowna weriya inaan sarrayno cidda isdhehaysaa jihaadka meeltegi maana in ilaahay inaan ilaalinayo intii jihaadaysana ilaa qiyaamu saaca uu soconayo inay fursad tahay marka maanta laga faa'iidaysanayo marka inta ka fadhida waxaan leeyahay ha istaagaanoo kitaabka allah u qadmeeyaan intaasaan leeyahay laakiin waktiga hadda shirkan wadatashiga oo ku soo aaday maxaa ku qiimayn kartaa waxaan ku qiimayn karaa iyadoo gaaljabay xagga macniga iyo xagga maskaxda waxaa quwatul cilmiya iyo quwatul camaliya intaba inaysan gacan ku hayn marka isdabadhigiisi inay maanta tahay cid walbana ay ogaato annaguna sidaas baan ognahay intaasaan ugu baaqaya marka in laga faa'iidaysto cid walba oo muslimiina jazaak allahu khayran weli waxaynu ku guda jirnaa howlka shirka wadatashiga qaybta labaad ee gobolada dhexe qabaallada dega oo ka socdo haddii aan sawir guud ka bixinno waa mashhad raa'ic ah oo aad u qurux badan waxaa ku sugan halkan wulaadda saddexdan wilaayo ee odayaasha dhaqanka salaadiinta waxaana sidoo kale kaalin weyn ka qaadanaya iclaamka qaybihiisa kala duwan oo taqdiyo saaraya iminka waxaan soo dhoweynayaa nabadoon dilxow dilxow salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma haye ka waran bal munaasabaddan munaasabadan aad iyo aad u qiimo badantah aad iyo aad u wanaagsantaha ilaahay idankiisa waxaan rajeynaynaa tantii ka horraysay waxay ahayd waa soo aragnay tanna waxaan rajeynaynaa in ilaahay noo aqbalo ayadana sideedoo kaleeto saasaan ilaahay ka rajeynaynaa weli hoolka shirka ayaanu ku guda jirnaa abaantaaku macal ciise wuxuu ka mid yahay bahda sugaanta gaar ahaan shucarada soomaaliyeed ee ku sugan munaasabaddan isagoona shirka kaalin weyn kulaha ka qayb qaadanayay assalaamu calaykum wacalaykum asalaam warxmatullahi wabarakaatu haye abwaane soo dhowow aad iyo aadaan u dhowahay si wacanaan u dhowahay waxaan ku faraxsanahay munaasabaddan qiimaha qaayaha weyn leh bilicda leh gurigan isku qoofalan sida hadda aysan u sharaxan ciwaanka horteeda ka muuqda oo dhaxalgal kale leh ayaan aad ugu faraxsanahay munaasabaddana aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa insha allah tacaala weli waxaynu ku guda jirnaa howlka shirka wadatashiga qabaa'ilada dega ee bartamaha soomaaliya ee qaybtiisa labaad shirka mas-uuliyiin fara badan ayaa ku sugan sheekh xasan abu xamse wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta ku sugan waana waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan ugu horreyn kusoo dhawow tabintan tooska ah
waa dhowahay daacatu landalus ka waran shirkan qiimaha badan ee dadka ay ka soo wada qayb galeen shirkan muxuu uga dhigan yahay wilaayaadkan
maasha allah maasha allah runtii aad baan horta ugu faraxsannahay muctabarkan waxaan isleenahay waa mid ku soo beegmay waqtigii munaasabka ku aheeday runtii annagana waa soo dhoweynaynaa waana ku faraxsannahay aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhoweynaynaa
qabaa'ilada dega gobollada dhexe dalka soomaaliya labadan sano ee xamlada uu soo qaaday xasan gurgurte dowr ayay qaateen kaalintooda maxaan ka sheegi karnaa
runtii kaalintooda waxaan ka sheegi karnaa qabaa'isha hadda afarta beelood ah ee ka soo qayb galay kulankan oo kii labaad ah ka soo qayb galay waxay gaareen inay ilaahayna tala saartaan ayaguna isku tashtaan mujaahidiintana garab iyo gacan siiyaan runtii jihaadka bariga afrika ka socdana gogol bay u ahaayeen naf iyo maalba sheekhana waxaan arkayay nuqabada ka soo jeeda qabaa'ilada deegaanadan waxay dalbanayeen hub waxay dalbanayeen in cadowgii la oforeemo oo la weeraro halka odayaasha dhaqanka ee ku dhaqan meelaha cadowga ay gargaarka gaalada ay dalbadaan oo ay yidhaahdaan horumarinta iyo dimuqraadiyada nala soo gaarsiiyo kuwanna dagaal iyo jihaad ayay dalbanayaan bal arrinkaas dareen nuucey ayadun ku abuuray maasha allah maasha allah baarak allah fiik qofka horta wuxuu hadlaa hadba hamigiisa waxaa riixaya qofkana oo motoorka riixaahi waa iimaankiisa nuqubada ka soo jeedo goboladan dhexe gaar ahaan kuwa nasiibka u yeeshay inay muctabarkan ka soo qayb galaan waa dadkii soo hogaaminaya hogaankii jihaadka waaye waa dadkii labadii sano soo jilib xiray waaye motoorka saaranana wuxuu gaarsiiyey inay hamuun u qabaan noloshoodaba inay noqoto wax ay moogtahay qaniimo seeftooda wax ay ku helaan inay qaniimaystaan gaalada cadowgu inay oofureemaan in kitaabka ilaahay taliyo meesha kuwani ay gaalo u noqdeen rabaayo u noqdeen oo noloshooduba ay ku xirantay gacmo hoorsi ma arkaysaa hay-ada shisheeye meesha kuwaas ay noloshoodu ku xirantay kuwa noloshoodu waxay ku xirantahay allah bay ku xirantahay noloshooda allah bay ku xiran tahay waxaa u muuqanayo qaniima u muuqanayso gaaladii inay qaniimaystaana u muuqanayso inay ama shahiidaan ama cisi iyo sharaf ku noolaanaa u muuqanayso taasaana keenayso in maogtahay dalabkooda uu noqdo qoray iyo jihaad baarka la fiik sheekh xasan waxaa soo marteen marxalada casiib ah runtii aad u adkaa labadii sano ee lasoo dhaafay heer magaalooyinkii maamulayseen wilaayadiin oo ka talinaysay cadowgu qabsaday haddana si deg deg ah mujaahidiintu u xoreeyeen maantana holkan quruxda badan wujuuhdan barwaaqadan bal maxaa ku safay lahayd labadaas marxaladood
alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin horta si guud allah baan uga mahad celinaynaa tii horo xamladii waxaana la tusay moogtaha cadowga iyo mundaanyarayntiisa iyo ahankiisa iyo waxa gaaladu soo xirxirtay inay iska xuub caaran yihiin inay dhaan dabagaalla yihiin inaysan waxba ahayn baa ilaahay nagu tusay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin allah baana haddana naga dulqaaday asbaabna wuxuu uga dhigay mujaahidiintii iyo ma arkaysaa bulshadii deegaanka qabaa'isho iskaalmaystay diintooda inay difaacdaan doqomaha iska celiyaan ma arkaysaa dhaqanxumadooda iyo anshaxumadooda iyo fasaadkooda iyo ma ogtahay ay iska celiyaan go'aansaday waxaan isleeyahay marka waxa keenay tusaale ahayd tusaale ilaahay uu na tusay ahayd haddana allah tabaaraka watacaala wuxuu na tusiyey isku day inaan samayn karno guushana ilahay gacantiisa ku jirtaa waana na siiyey alxamdulilah rabbi alcaalamiin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga mudug oo inoogu warramayay howlka uu ka socdo shirka wadatashiga ee qabaa'ilada dega gobolada dhexe ee dalka soomaaliya waa hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku sugannahay howlka shirka wadatashiga ayaan ku sugannahay imkana horteeda waxaa ka muuqda waaliga wilaayada islaamiga ee galguduud sheekh cabdulaahi abu khaalid assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu sheekhana ku soo dhowow maadaama aad ka soo qayb gashay shirkan waxyaabaha uu kaaga dhigan yahay iyo ummadda muslimiinta faa'iidada u leeyahay bismillahi raxmaan raxiim runtii waa mahadsan tahay kulankan labaad oo qabaa'ilka iyo hoggaanka dhaqanka wilaayaadka saddexda ah inuu ahaa kulun wakhtigiisii ku soo aaday aad iyo aadna muhiim u ah oo qodobo oo markaasi ummadda masiirkeeda iyo wakhtiga hadda la joogo munaasab waana aad iyo aada looga hadlay runtii waxaan isleeyahay arrin farxadeed arrin oo runtii qof kastoo muslim ah dareenkiisii islaamiga ah oo noolo aad iyo aad ugu farxo waaye maxaa yeelay waa dadka isu yimid waxawaaye dadkii ummadda hindhaa u ahaa oo dadkii maaragtay ummadda maanta muslimiinta ah runtii doorkeeda ahaa haddii ay yihiin ogaasiyadii salaadiintii nuqabadii culmaa udiinkii wilaayaadkii oo ummadda markaasi runtii mas-uuliyaddoodii iyo u hayey hadday yihiin sidaas oo kale maaragtay mujaahidiinta qeybta jeeshka iclaamka oo runtii ay muujinayso midnamo iyo maaragtay wadajir iyo maaragtay culuul himma iina muujinayso waay jazaak allahu khayr
sheekhan haddaan ku weydiiyo qodobada aad sheegtay hal iyo labo kuwa ugu muhiimsan oo laga niqaashay oo bulshadana waxtar u leh wax nooga taabo runtii horta qodobo badanaa laga hadlay markii aan sii fiirino oo sii dhexgalnana qodobka waxaan sheegi karnaa qodobka shicaarka boorkan ku muuqda ee wactasimu bixablilaahi jamiican ummadda inay maaragtay masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda iyo jiritaankeeda uu ku xiran yahay horta inay midowdo islamarkaasna kitaabka ilaahay wax ugu weyn oo xarigga ilaahay inay wada qabsadaan qodobkaas waa laga hadlay oo maaragtay si fiican baa loo lafaguray in maaragtay arrintaasi xalka ummadda maanta iyo mashaakilkeeda jiro oo maaragtay laga xallin karo ay tahay waa qodob soo jiidasho low ahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa qodobka runtii maadaama waddanka dee codow ku soo duulay oo isticmaar iyo gumaysi ee gaalo caddaan iyo midow ay wadato in markaa jihaadka loo istaago oo layska dhiciyo nimanka horarka ah nimanka oo maaragtay ummadda iyo waddanka ka soo duulay layska dhiciyo oo gobnimo iyo geesinimo ayaa laisku wacyigelinaya qodobkaasna runtii qodob muhiim oo ahaa qodobka saddexaadna waxa waaye majaalka dacwada iyo ummadda in diinta la gaarsiiyo oo maaragtay loo kala harin jahliga maadaama qaatil uu yahay oo ummadda maaragtay maanta ka hoobanayso meelaha maaragtay gaalada ay uga baaqday ama maaragtay barnaamijyadii iyo qorshaha gaalada ay soo dejisay waa jahliyaa u geeyey ummadda in diinta ilaahay loo sheego towxiidka la baro nabaga caleyhi salaatu wasalaam iyo rusushii ka horreeyday waddadii iyo dariiqadii iyo wadiifadii loo soo diray in la xoojiyo waa qodobkaasna qodob soo jiidasla ah laakiin qodobada aad iyo aad bay u badnaayeen aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa sheekh cabdulaahi abdukhaalid oo isna ku sugnaa howlka weyn ee shirka wadatashiga qaybtii labaad ka socda iyo kaasi ahaa الله تاتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلا
waa hagaag dhegaystayaal waxaan soo gaarnay gunti iyo gunaanadkii barnaamijka faafareebka wararka oo caawa si toos aan kaga soo tebinaynay hoolka shirka wadatashiga beelaha diga gobollada dhexe qeybtiisa labaad intaas ayaan ku hakinaynaa